deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose oo dadka deggan ay wajahayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ayaa waxaa gargaar raashina gaarsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland deeqda raashinka ah ee la gaarsiiyey deegaanka buulaxaaji oo ka kooban burbaris iyo sonkor ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ee ku nool deegaankaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland cabdinaasir siraar maax oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta deegaankaasi gaarsiiyey mucaawinada ayaa sheegay in dadka ku nool buulaxaaji ay wajahayaan duruufo kala duwan deeqda raashinka ah ee la gaarsiiyeyna ay hordhac u tahay raashin maalmaha soo socda la gaarsiin doono halkaas
markaan waraysanay oo xog waraysanay dadka deegaanka waxay noo sheegeen runtii ayagii ciidankooduba halkan joogay in baahi badan ay ka jirta magaalada iyo duruuf dadka shacabka haysato maadaama ay cunaqabateen saaran tahay oo dad beeraley ay u badnaayeen dadka halkan degan beerihiina sanadkan runtii siday warka ay noo sheegeen aan la tabcanin duruufo jira dartood qaylaan dhaaminay qayladhaankii waxaanu keennay raashinkan halkan ka muuqda gadaasha annada taagan waxaan u talagallay runtii baahida magaalada intii laga gaadho magaalada in lagu daboolo marka waxaan rabnaa inaan ku wareejinno raashinkan guddoomiyaha iyo odayaasha magaalada ay nagala wareegaan kadibna ay siiyaan dadka oo ay u qaybiyaan dabcan waxaanu ahayn safarka igu heliyey wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo isboortiga ee jubbaland marka waa mahadsantihiin saad noo soo dhoweyseen waana ku faraxsan nahay runtii markan inta koowaad ma noqon doonto raashinkan raashimo badan baa yaa la keenaya hadduu laa yidhaahdo inta waa hordhac weeye waa emergency baahiyaha jirta ee waxyaalaha ugu dareen emergencyga yaa noogu talagalay in lagu daboolo wuxuu isugu jiraa briis iyo sokor iyo saliid waa saddex boqol iyo konton qows yaa noogu talagalay oo dadka danyarta ah saddex boqol iyo konton qows dhanka kale guddoomiyaha deegaanka buulaxaaji oo kala wareegay deeqda mucaawinada mas-uuliyiintii waday ayaa uga mahadceliyey maamulka jubbaland garab istaagga dadka nugul ee ku nool deegaankaas
caawimaadda iyo baahida buulaxaaji ka jirta hadda ka hor baan idiin soo gudbinay xagga dowladda ood ku mahadsantihiin gargaarka sida dhaqsada badan aad noogu keenteen sidii maalinkii hore aan ooga soo hadlay baahiyo badan baa meesha ka jira sida dadkii beeraleyda ahaa oo nimankan cadowga ee sideed iyo tobanka sano madaxa kaga taagnaa ay u diideen inay beertaan iyagoo ka soo jeeda wixii horumar ahaa ee bulshada soomaaliyeed dan u ah haddana waad ku mahadsantihiin mudane wasiir sida dhaqsada badan ee ummaddan oola soo gaadheen gargaarka boqolkiiba boqol waad ku mahadsantihiin waana inaga gadoonnay wakaa raashinkii wasiirka raashinku nala soo gaadhay wakaa waan ka gadoonnay deeqda raashinka ah ee la gaarsiiyey deegaanka buulaxaaji ayaa la rajaynayaa inay wax un ka beddesho baahiyaha dhanka cuntada ah ee ay qabeen dadka danyarta ah ee raashinkaasi ka faa'iidaystay